kuwa ah laaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida kusoo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xihan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo allayleh dabuurtaadi leedahay waa hadal daawayno aniga way deeqay
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
kulan wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijkii kaswadaag oo toddobaadkiiba mar aan isugu keenno cuquusha nool iyo indhargaradka bulshada si aan iskula qaadaa dhigno dhibaatooyin ka muuqda iyo xalkooda fursadaha daahsoon iyo dabagalkooda toddobaadkan waxaynu diiradda ku saaraynaa kaalin intee ah ayay kaga jiraan dhalinta waxbaratay horumarinta afka soomaaliga waxaa barnaamijka marti igu ah islamarkaana igala qaybgeli doona cabdirashiid maxamed cabdiqaadir axmed iyo cabdirasaaq xaaji maxamed farsamadu waa saaxiibka ibraahim cali soo saarista iyo tabintuna waa anigoo cabdiciis rabbaaniya soo dhowaada saaxiibayaal
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaadka dadkeenna cadaajoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaanoo rabbi ciribjarhkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caanoo ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri lahayd oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysa codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umulisibiyaanka dumarkeenna cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umulusibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammeynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulusibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kale wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
hagaag sida aan wada ognahay ummad weliba waxaa lagu aqoonsadaa afkeeda ama luqadda ay ku hadasho iyadoo loo eegayo taariikh ahaan ilaa imise qarni ayay adeegsanayaan luqaddaas haddaba afka soomaaligu waxa uu ka mid yahay luqadaha adduunka ka jira balse waxaa taagan caqabado waaweyn oo xilligan haysta afkeenna hooyo waxaa ka mid ah inaan goobaha waxbarashada sidooda guud lagu qaadan dhammaantood afka soomaaliga tusaale ahaan maadooyinka la yidhaahdo cilmiga sayniska iyo wixii la midka ah haddaba kaalin ceenkee ah ayay kaga jiraan bahda fanka horumarinta afkeenna ma jiraa qof c v-giisa ku qoray af soomaali islamarkaana shaqo ku dalbaday dadka qurba joogta ah ama diyaas barada maxaa ka hortaagan inay qiimeeyaan afkooda hooyo su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan hordhigay martida barnaamijka weydiinta ugu horraysa waxaan weydiinayaa cabdirasaaq xaaji maxamed cabdirasaaq weligaa horay muu aragtay qof warqaddiisa codsiga shaqada ku qoray af soomaali si uu shaqo ugu helo
aad baa umahadsan tahay horta ilama aha anu weli inaan qoray c v aan ku qoray af soomaali aan dhiibay ma jirto qof kale oo dhiibana ma jiro sababtoo eh horta waaba la cabsanaaba dadka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ama dhalinyarta badankood ma laga yaaba horta inay warqad inay ku qoraan c v good af soomaali ayadoo eh ee dhahaan niyaho waa kana af soomaali waaye shaqa u baahanah sababta qofka waa mar uu geesinimaas uu leeyahay samey karaan balse qof la dhaho inuu warqaduu dhiibay asagoo c v af soomaali inuu ku qoray dhiibay uu dhaho warqadan waa kana c v a rabaa oo maxaa rabaa shaqa ku rabaa oo af soomaali uu ku qoro in wuxuu og yahay looga soo jawaabaynin insaan loo fiira dhahay adi ma maxaa ku daraaday waxaan maxay yihiin af soomaaligan asoo qortan muxuu yahay waxaa dadka badanaa c v ga naga qaadayo dad waxaa waaye sharaf raadinayo ama ama isgadayo boqol kiiba sagaatan marka la fiiriyo mehe qof ma aha oo liskaga dhiibi kara maha c v ga mideed qofka markuu c v geysanayo asiga horta inuu iska fikiro waa maalin dhan ilaa habeenka uu saan saam waxyeel saam aa lagu soo celiya asi asaa fikirsan marka nin saas u fikirsan nin hadda geesinimaas leh inuu warqad dhiibo ayadoo c v giisu af soomaali ku qoranya u dhiibo u dhawar shaqaan shaqaan ku rabaa inay dhacaysa ilama aha ama qof saas sameeye inuu jiro oo hadda soomaali joogo ilama ah waayahay cabdirasaaq waa mahadsan tahay cabdirashiid waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka ku nool gobollada waqooyi waxaa la tilmaamaa inay ku ilbaxsan yihiin adeegsiga afka soomaaliga markii loo fiiriyo erey ahaan suugaan ahaan iyo sidoo kaleba noocyada kaleba marka sidee arintaasi ay ku dhacday ayay kula tahay adi ahaantaada
waa mahadsan tahay cabdicasiis ani ahaanteyda waxay la tahay luqadii waxaaba umoodaaba luqadii inay dhinacaas u guurta ooba dhinacan kalena ay ka guurtay oo dhinacaas ay u guurta waxaas leeyahay dadkii intooda badan luqadda ka shaqeey jiray oo luqadda mataqaanaa hoosheeda ku jiri jiray in dhinacaas ay u wareegsadeenoo qowlada waqooyi waxaa lagu tiriyaa dad aada u ilaaliya luqadda inay yihiin haddii ahaan lahayd iskuullada haddii ahaan lahayd odayaashii hore sheekooyinka inta badan dhaca xataa waxaa ka dhici jireen waqooyi geela la bixinayo iyo gabayada iyo halka ay ka imaadaan dadka inta badan idaha ilaaha u siiyey gaba inay tiriyaan waxay u badan yihiin xagga waqooyi saas daraaddeed waxaas leeyahay barbaarinta caruurta lagu barbaariyey luqadda haddii ahaan lahayd haddii ahaan lahayd mataqaanaa meeshii oo dadkii luqadda bedelaya sida diyaas barada iyo aysan ku badneen saasoo kaleeto dadkii oo mataqaanaa intooda badan aada u ilaaliyey luqadii xataa dadkii inta badan qori jiray luqada luqada soomaaliga waxay u badnaayeen qowlada waqooyi dadka yimi sidaas daraaddeed waxaas leeyahay waqooyi waxay luqadda ku hadalkeeda ugu badan tahay wax kalemahane waxaa leeyahay dad aada u ilaaliyo hidihii dhaqankii soomaaliya waayahay waa mahadsan tahay cabdirashiid waxaan rabaa inaan markan aan siiyo cabdiqaadir cabdiqaadir waxaan aragnaa oo dhacda in dad mas-uuliyiin waaweyn ah oo dowladda markaasi boosas waaweyn ka haya in marka ay khudbadaha ka hadlayaan ay intooda badan khudbadahooda ku soo daraan ereyo ingiriis ah ama carabi ah ama ereyo kaleba iyagoo tusaale ahaan dhahayo maantay halkan amaba miitinkan waxaan u wada mid nimid inaynu focuska saarno sidii aan discussion uga samayn lahayn inta erey uu isticmaalay waad dareemi kartaa waxa ereyo ka buuxa arrintaasi maxaa sababay ayay kula tahay maadaama ay noqonayso ceeb weyn oo markaasi soomaali usoo hoyay waa maasanta cabdicasiis waxay ila tahay inta badan horta khudbadaha madaxdeena ay jeediyaan sababaha keena in luuqada ingiriiska ama luuqado kaleba ay ugu bataan waxaa qayb ka ah een, ayaga ayaaba moodaba qofka macnaha hadduusan ku hadlin luuqad ajnabi ama af ingiriis uusan ku hadlin ayaga ayaaba moodaba inay macnaha aysan waxba ku hadlin oo ruuxa markuu isku muujinayo inuu yahay aqoon-yahan waa inuu luuqad kale la soo baxaa macnaha ma aaminsanaba qofka inuu luuqadiisa aqoon-yahan ku noqon karo oo isigoo af soomaaligiisa ku hadlaayo inuu aqoon-yahan noqon karo ma aaminsanaba marka ruuxa wax yar isku tuumaaya inuu wax bartay ama muu- dadka umuu raba inuu dadka u muujiyo een, een, een, een, een, waxa uu bartay wuxuu- waa inuu adeegsadaa marka luuqada ingiriiska u adeegsadaa markaasaa marka waxaa laga yaabaa inuu iska dhaadhicin iyo uu is dhaho dadka xataa bu- waxay u- dadka bulshada hataa ruux markuu ingiriis ku hadlo inay dhahaan layaaba hebel een, maanta khudbadiisi waa waa waxaa ka muuqatay waa nin aqoon leh oo khudbadiisii laakiin ruuxa af soomaaligiisii caadiga ah keliya een, khudbadihiisii ku hadla waxaa laga yaabaa in la dhaho war hebel waa isigoo xataa aqoon leh waa nin wax yaqaana ma ahan marka bulshadiia waxay noqotaba ruuxii luuqadiisa eh, eh, noqotay inay luuqadooda ay ka faanaan oo mar qaarkood waxaa laga yaaba in qofka uu dhaho- lagu cabiraba heerkiisa aqooneed in ruuxa lagu cabiro luuqada ingiriis oo kale in la dhaho tusaalahaan hebel waa aqoon-yahan oo sidee ku ogaatay hebel inuu aqoon-yahan yahay siduu luuqad ugu hadlaya soo uma jeedin maanaa luuqadda ma ahan ma aqoon ma ahan ee waa qofka luuqad wax u ba- wax macnaha qofka wax- ma ahan cilmi ma ahan luuqadda cilmi ma ahan waa qofka wax uu barto oo waxay kama tahay macnaha waa luuqadaha qofka in luuqad ha- ha- luuqadiisii iyo luuqadaha kaleba qofka wuu baran karaa laakiin ma ahan qofka hadduu luuqadda ingiriisi ku hadlo ma- kama dhigni inuu qofka cilmi leeyaha ma ahan hadda anaga af soomaaliga aan ku hadlayno qofka hadduu af soomaaligii uu- uu oo uu ku dhashay oo dadkiisii ku hadlaayaan haddii keliya af soomaaligaas mooye wax luuqa- iskuunuusan aadin dee af soomaaligii waa uu ku hadli karaa mana ahan aqoonyaha ma ahan laakiin dadka waxay aaminsan yihiin ma ruux hadduu mar af ingiriis soo a- afkiisa ingiriis uu ka soo baxaba oo la- ingiriis a- hadalkiisa uu ku bataba in dadkii bulshada kale ay u fahmaanba ruux inuu yahay ruux aqoon-yahan ah taasna waxay sababtay in luuqadeenii dadka ay liidaan oo liiditaankii marka waxay noqotay bulshadiina inay liidaan ruux walba wuxuu oo- een- een- een- macnaa khudbo jeedinaya inay noqoto isaga luuqadii inuu maadaama bulshadiiba ay hadduu af soomaali ku hadlo uusan ka gedmeenin inuu u badiyo marka khudbadiisi iyo hadaladiisi inuu u badiyo lahjadaha kale uu u badiyo taasaa waxay sababtay marka inay noqoto afkii soomaaliga wax aad u hooseeyo waa tahay aad baad u mahadsan tahay n cabdiqaadir sida aad markaasi n noogu kala dhigdhigtay n fikradaada ku aadan su-aashii aynu ku weydiinay n cabdirasaaq waxaan rabaa inaan adiga aan ku weydiiyo n su-aashan adeegsiga xarfaha gaagaaban ee baraha bulshada maxaa sabab u ah tusaale waxaa rabtaa inaad qoraal iisoo qorto see tahay oo kalead iisoo qori rabtaa see tahay ma soo wada qoraysid waxaad samaynaysaa see tahay inta xaraf ay ka kooban tahay ayaad saddex ka mida bes soo qaadanaysaa ama waxaad rabtaa inaad tidhaahdid maanta maxaa haysaa maanta maxaa haysaa oo af soomaaligii saxda ah oo la yaqaano sooma qoraysid arrintaas maxaa sabab u ah ma waxaa la odhan karaa waa luqadii oo la liidayo mise waxaa la odhan karaaba een dadkii oo ihtimaam aanan siinayninba een luqadii amaba ka caajisay maxaa arrintaas sabab Eh, bismillahi raxmaan raxiim aad baa umahadsan tahay Een, horta aniga how barnaamijkan waa barnaamij aada muhiim leh dadkana boqolkiiba boqol een, ihtimaam ma siiyaan luqada soomaaliga Een, saa aragtaba adiga hadda markii lalahaa camal qofku markuu maanta maxaa haystaa oo kala lasoo qorlaa m n h waxaasuu qoraa markaasuu maxaa haysaadii oo dhammaystiran soo qoraayo Eh, wuu soo gaabinaya barnaamijkii oo dhan waxaa yeelaayo dadkii luqadii soomaaliga badanaa waa laga faanaa annaga dhalinyar ahaanteena hadda mar- ee, mobilada haddii la fiiriyo xataa ma wada qorno af soomaaliga oo saxe af soomaaliga waa faafi ama gaagaabana arkay waxaana yeelaya dadka hadda een, aaladahan se usoo ilbaxeen oo barnaamijyahan kale u imaadeen dhalinyartii iyo dadkii odayaashii iyo macalimiintii iyo dadkii oo dhan ihtimaam ma siinaa luqada soomaaliga saas darteedaa yeelayso Een, marka ani ahaan waxaa la dhihi lahaa barnaamijkaas waa barnaamij igu weyn oo afkaas markii la dhaho haafaafka ka dhigayaan kulley waa dhalinyarta ciyaalka hadda soo baxay oo ciyaal fashionka ah aa yeelayo sababtaas u yeelayaan waxay tahay luqadii liidayaan sababtoo ah ninkan dhalinyarta markuu yahay hadda beriga hore anaga waxbarasho iyo waxaasaan iid saari jirnay ama aabaheeni hooyaashin waxay nuu canaani jireen waxbarasho hadda maba laga yaabo cunigi waxbarashada inuu ka caajisaa oo barnaamijyo kale uu iska dhexgala ama fan iyo heesii balaay oo wax faa'iido lahayn uu dhexgalaa Een, ama maxay ahayd barnaamijyo kale oo hadda oo aan aan meeshaan ka sheegi karin ay isgalayaan sida maandooriyo wax balaaya isticmaalaan dhalinyarta hadda saas darteed marka luqadii biyaa ihtimaam siinaya marka qofka markii luqadii oo kor loo qaadi lahaa goorma imaanayba waaba cunug markuu waxbarasho kusoo jeedo cunug waxbarasho marwa marka muxuu luqad ku falaa marka saas darteeda yeelaysa marka waayahay een cabdirashiid markan haddii adiga aan ku siiyo bahda waxbarashada markaynu eegno dhankooda soo lama odhan karo een gaabis ayaa ka jira een maadaama luqadaha shisheeye ay diiradda saaraan oo casharada la qaadanayo ay luqadaha shisheeye ingiriiska ama carabiga ay ku bixiyaan oo maantay ay yar tahay in la arko jaamacad looga baxayo faculty dhan oo ku saabsan af soomaaliga taas maxaa sababa
taas waxaa sabab u ah een, saa horeba kuugu sheegay dowladdaa laga rabaa arrinkaas inay mataqaanaa diiradda saarto een, haddii shacabkii ay usoo jeedi waayeen inay arrinkaas eh, mataqaanaa ka qayb qaataan waxaa si qasab ah la rabay ama dastuurka in lagu daro luqadda in ay faculty gooni yeelato oo looga baxayo af- afka soomaaliga luqadda in ay sameeyaan ee dowladda amar ku bixisaa la rabay Een, waxaad arkaysaaba iska daa in mataqaanaa macalimiintii oo jooga jaamacaddii ay luqadda afka soomaaliga ku hadlaane macalinkii laba eray ingiriis tuuro oo si macaan u tuuro in la dhahayo wow macalinkaas waa diyaarsan yahay kala ilaab waayo kii afka soomaaliga si fiican kugu sharaxayana erey erey kugu kaldhigayana laa ilaha laakan reebaadi waa korle korle inuu ka fiiriyo muu af ingiriis noogu sharaxo le ingilish tu ingilish rabo in loogu sharaxo meeshii rabo wixii ingiliishka ah af soomaali sax kii ugu fasirana oo halhal ugu fasirana oo afka soomaaliga rabo inuu ku fahansiiyo aan la- oo la dhahayo ninkani wax aqoontiisa heer sare ma gaarsiisa kii english to english ku- ku ku sharaxana la dhahayo ninkaan aqoontiisa heer sare gaarsiisanta sidaas daraadeed gaabis aada u weyn ayaa ka jiro xagga macalimiinta laakiinse hadduu ka imaan lahaa amar dowladda oo lagu amrayo dastuurkan lagu dari lahaa in macalimiinta ay ku bixiyaan afka soomaaliga een, oo lo- ee, mataqaana maadooyinka ay ku bixiyaan wax badan aa isbedeli lahaa marka gaabis aada u weyn ayaa ka jiro macalimiintii ee, iska dhaaf inuu mataqaana afka soomaaliga ku bixiye english to english ardaydiiba jecelin in loogu sharxo english soo english ahaa english in loogu si sharaxaada looga dhigo marka caqabad guud aa jirto waxaa jec- waxaa waxaa ugu baaqi lahaa dowladda oo ugu horeeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu diiradda saaro luqadda soomaaliga afka soomaaliga sidii meel sare lagu gaarsiin lahaa maalintaas maalintaxaas madaxa feenoo furay la furay asiga iyo waxaa gacanta ka- ee- ee ka jareen asiga cismaan cumar geele ee, xarig waa la jari karaa wax waa la qurqurxi karaa balse ma la rabo waxaa la rabaa wixii in la dhaqan geliyo oo lagu dhaqmo la amro jaamacadaha macalimiinta dhigaa lagu amro lagu amro iskuulada macalimiinta dhigayo haddii leeshan amra dowladda u imaanisaan way kasii tegi doontaa qof af soomaali ku hadla ayaa la weyn doonaa maxaa yeeley waxaa aada ugu soo badanaya waddanka diasporo oo afka soomaaliga ka siin ya marka sidaas daraaddeed diasporadii yaa macalimiin loo macalimiin iyagu ha imaanayaan ardaydiina kuwaasay rabaan marka miskeenaysa marka waxaa aada u muhiim u ah macalimiinta joogo jaamacadaha maamulka jaamacadaha maamulka iskuulada in lagu amro in luqadda soomaaliyeed ee tahay hal maado keli oo mataqaanaa oo diiradda weyn la saaro hadda waxaa arkaysa aniga waxaa soo marnay een, luqadda carabiga ayadoo lagu saxayo toban an markaa dhigi jiray luqadda carabiga waxaa lagu saxayo toban luqadda ingiliishka waxaa lagu saxi jiray toban een, een, fiskiska iyo kuwaasna iyo mataqaanaa soomaaligana saddex saddex waxaa lagu saxi jiray imtixaan uu qofkan galay luqadda soomaaliga wuu guulaystay saddex boqolkiiba saddex waxaa lagu saxaa boqolkiiba toban waxaa lagu saxaa maadooyinka kaleetaa lagu saxaa xisaabta ingiliishka ee, tarbiyada carabiga luqadda carabiga weligeed ma lagu saxin wax ka yar toban yes liiditaankaas la liidaayo waxaa looga bixi karaa oo keliya in dowladda amar uu ka soo baxo ama wasaaradaha ama mataqaana waxay leeyihiin koley ee, majmac maa lahaa is- isku tag ay leeyihiin waxbarashada inay isku tagaan iyaga ay ka tashtaan sida gud- guddi oo hata waxaa jira f venis oo kaleeto waa hal qeyb safena way jiri jirta kuwo kalena daladaha daladahaas inay amar ku bixiyaan een, ardayda ardaygii qalinjibinayo inuu afka soomaaliga uu yahay mid si fiican uu hadlayo macalimiintana ay ku doortaan macaan afka soomaaliga si nadiif ugu sharxi karo inuu yahay markaas wax isbedel wadhaka caqabad weyna ka jirta xagga soomaaliga macalimiintana waxaa ugu baaqi lahaa inay ku dadaalaan ardayda sidii afka soomaaliga ay ugu dhiirigeliyaan dhiirigelinta haddii xagga macalimiinta ka imaato horaa loo kaca laakiin haddii dhiirigelinta ay imaan weyso oo macalimiintiiba ay rabin af soomaaliya inay ku hadlaan ee doonaan english to english inay ku sharxaan sidee soo luqadda soomaaliga ku hormaraya marka ardaydii meesha joogtaan maxay jeclaanayaan inay luqadda ingiliishka bartaan markaas ingiliishka diiradda goyn la saaraa sidaas daraaddeed waxaa waaye wax walbana kore madaxay ka bilowdaan madax inay kasoo bilaabataa rajeynaa waayahay aad baad u mahadsan tahay een, cabdirashiid waxaan rabaa cabduqaadir inaan ku weydiiyo een, ah, markii la eego een, afka soomaaliga amaba ummad waliba afkeeda markii la eego waxaa lafdhabar u ah een, qeybo kala duwan oo la odhan karo iyaga ayaa tiir u ah waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka bahda fanka markaynu eegno iyaga een dhankooda ma kaaga muuqataa in kaalin weyn ay cayaarayaan adiga fikir ahaantaada mudcaiis waa mahadsan tahay Een, xilligii hore fanka wuxuu ahaay meelaha een, afka soomaaliga een, ugu tayada roon ayuu ahaay laakiin hadda waxay noqotay fanka wuxuu noqdaa meesha ugu hool ugu liito afka soomaaliga uu yaalo Een, fanka marka fankii hore ma ahan een, fanka wuxuu noqday waagii hore ruuxa markuu rabo inuu fanaan noqdo ama wax un fanka qeybaha ka mid ah uu noqdo waxay ahaan jiray inuu imtixaamaad uu soo galo uu tartamo uu soo galo uu halkaas ka soo baxo oo ruuxiyo lasoo tijaabiyey haddii cod tahay haddii erya tahay iyo ahaan jirtay dhan kale owl waxaa jiri jiray fanka waxaa jira waxa lalahay abwaan iyo eh, eh, eh, fanaan hadda waxaa laga mar qaar dhacdaa abwaankii iyo fanaankii waa isku hal qof abwaankii iyo fanaanka marka fanaankii aa- isiga ayaa wuxuu sameysanaa ereyo isiga ayaa wuxuu sameysanaa heestii marka meelo kale ee ereyadaas ay soo marayaan lagu jeegareynayo oo la dhahayo ereyadan ma ahan ereyadii wanaagsanayd ereyadan anshaxay ka soo horjeedaan ereyadan ma ahan een, kuwa saxsan oo lagu tafatirayay een, een, heesihii ma jiro marka waxay noqotay in wixii alla qofka wax allaale wixii kusoo dhaco uu- uu- uu- uu macnaha uu qaado oo hadda waxay maraysaa ma ma hadli kartaa ma heesi kartaa ee maraysaa oo ruuxa macnaha wax xeer oo- oo- macnaha oo fanka u u xadidan oo la dhahayo een, waa in shuruudahaas uu lahaadaa su-aalahan gabayga- gabayda oo kale ee, shiribka dhaantada een, heesaa mid walba macnaha wuxuu leeyahay kaafiyad iyo nidaam gaar ah ee la maro ayuu leeyahay marka hadda nidaamkii wuxuu noqda wax meesha ka baxay ee abwaanana ma jiraan oo hadda ma qofka maba u baahnaba inuu abwaan raadiyo um baahnaba laba eray isku toosina khalaas daasadihiisuu garaacanaya ya khalaas waxay noqonaysaa in wax meesha heest ay tahay buu la dhamo meesha hees wa- bulshadiina marka heestii heestaasaa soo gaarayso ayadoo hees marka horeba aysan ahayn wax in la dhiirigeliyo mudan haddana heestaasaa soo gaarayso heestii haddana waxay noqonaysaa marka waxa ugu hooseeyo eryaha ugu hooseeyo oo qof uu maqlo ay noqonaysaa een, hadday tahay anshax hadday tahay een, een, luuqadii dhammaan kuwa aad u hooseeyo maadaama aysan soo mareynin wax tafatiraba taasaa waxaysad marka afka soomaaliga inuu um, um, noqdo burburo oo meesha ugu horeysa uu ka burburo uu noqdo fanki iyo sugaanta كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqancelinta alabraar ruuxii dhaqan wareeree xumaha ku dhiirrado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanay ruuxii dhinac maro oo dheeldheel iyo dhalanteed u qaataa oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqancelinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigaye dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayay waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay ha nagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasi waalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran waxaa halkaas diyaarku ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar waxa ay ku taallaa deegaanka wedow ee duleedka muqdisho halka xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar ay ku taallo xaafadda shirkore gaar ahaan agagaarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة مدرسة القرآن madrasadan magaceeda waxaa leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da-dooda u dhexayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardaydaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxaa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaada oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaana u raacinaa maadooyinka asaasiga ah sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu talagalnay gelinka hore inaan ardayda qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home saynis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaadada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo ardayga kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama udiyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardayda da-da waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokolo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزيما سعى لخدمة القرآن الفجر الباسم قادم hooddi hooddi hoodeen awqasin bal soo dhaf oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobaysid awqasino waa xabadu sawdo waxaan odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabadu sawdada ee alfajri mara waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsiiy odaga aabo jilbaha tawahadda iyo diilinta ilaa cirbaha iga gaarsiiy khayr allaha ku siiya aab waan ku socdaaye u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiya
aniga carruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u mariyey birilix waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabatu sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummaddiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri awqaasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuunu nisa al ashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kaniiniyaasha labayk iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhexaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigaoo goobtaada jooga aabo taleefonka noogu qor kala xiriir taleefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal الفجر الباسم قادم
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
rediyow himilo boqol laba dhibic shan megahertis ayaad naga maqlaysaan barnaamijku waa kaswadaag mowduuca barnaamijkuna waa kaalin intee ah ayay kaga jiraan dhalinta waxbaratay horumarinta afka soomaaliga markan waxaan rabaa inaan siiyo cabdirashiid ma la odhan karaa dadka diyaas barada ah ama qurba joogta waa caqabadda ugu weyn ee xilligan hortaagan inuu hormaro afkeenna waa mahadsan tahay walaalkii cabdicasiis cumar axmed rabbaani haddaa kaaga jawaabo su-aashaas waxaa weeyaan horta diyaas barada awalan intay ka imaadeen waxay ka imaadeen dibadda ayay ka imaadeen waxaa dhalay hooyo iyo aabba ayaa dhaleen hooyo iyo aabbana waa meesha koowaad tarbiyada koowaad oo caruurta lagu tarbiyeeyo waxaa arkaysaa wiil ingiriis ku dhashtay ama maraykan ku dhashtay oo boqol toban iyo afar qur-aan korka yaqaano yaa gaarsiiyey heerkaas hooyo iyo aabbaa ku dadaalan oo wanaagsan waxaa arkaysaa wiil maraykanka ku dhashtay ama ingiriis ku dhashtay oo afka soomaali adig kaa badiyo yaa gaarsiiyey heerkaas waa waalidiinta kow waxay marka taas lagu badbaadi karaa waa waalidiinta ilmaha ku dhala qurbaha in afka soomaaliga iyaga ay baraan sababta iyaga waa barteen xa- soomaaliya joogi jireen waa kusoo barteen cunugan haddaa dhashay bay cusub uu joogaa bay-adii hore uu- uu mataqaanaa oo ma joogo bay af soomaali looga hadlayo ma joogo bay-a wuxuu joogaa oo language kale looga hadlayo sidaas daawadeed waxa beeska u ah oo dadkaasi oo bedeli kara waa hooyo aabo hooyo aabo markay la joogaan inay luqada soomaaliga diiradda u saaraan si gooni u baraan waraaqo ay mataqaanaa buwaag gooni ay siiyaan oo markii iskuulka ay ka imaadaan ilmihii guriga ay ku- iyagan ku bara afka soomaaliga ee ba taja ugu soo bilaabaan erey walba u baraan dhawaaqiisa baraan Een, markii wadanka ay imaadaan maxaa laga nabad helaa marka in ee luqad dadka ay bedelaan sababta muxuu yaqaana ninkan af nadiifu ku hadlooya luqad nadiifu ku hadlooya marka caqabad ugu weyn oo mataqaanaa diyaas barada ee wadanka iyaga xataa way jecel afka soomaaliya inay ku hadlaan balse ma yaqaanaan oo mala soo barin ya adiga waa cabaysaa uu kuleeyahay anaa rab inaa so- iska hadlaya inaa cabaa rabaa adiga waa cabaysaa uu kuleeyahay marka luqadii dhinaa u kala gedisan ma fahanti marka sidaas daraaddeed waxay ku wanaagsan tahay een, eh, in ay samaystaan for example waxaa jira society suuq suuqyada laiskugu imaado lagu sheekaystaa jiraan in soomaalida meelahaas dega aad u fara badan yihiin inay samaystaan meelo khaas u afka soomaali bas loogu hadlayo sida hadda markaa aad dhiga jirnay barefetyada maxaa la samey jiray banaankaa la soo baxaa labalabaa la istaaga waa la safana maxaa lagu hadlaa luqadda ingiliishka lagu hadlaa sidaas daraaddeed waxay ka soo bilaabanayaan dibadda diyaasbarada dibadda marka ay joogaan haddii loo sameeyo arrinkaas hadda ku sheega suuq laisku imaanayo oo af soomaaliga lagu hadlaayo oo hal ingiliis lagu soo dareynin oo laisku imaanayo hadday samaystaan society xaq ku nool ay tashtaan afka soomaaliya markaas waa la horumari karaa dadka imaanaya wadanka xaqu u leeyahay wadankiisi waa nin soomaali wahay S- markuu xamar kusoo laabtana in s- afka soomaaliga uu mataqaanaa uu isku dayo inuu ku hadlo dadka uu la fadhiisanayana ay baraan afka soomaaliga ee ingiliishka asiga uu rabo aysan kula hadlin ee baraan afka soomaaliga ereygaas ingiliish af soomaali waxaa loo dhahaa saas anaa rabo markaa dhegeysid eh, adi waa bixaysaa maaha adi waa bixaysaa marka uu dhahayo anaa baxaayo ka wadaa adi waa bixaysaa kuleey waxaasan inaa barta mal saas maaha qalad waaye qofkii la joogay inuu ku baro oo luqadii uu mataqaanaa uu
iska daa luqadii la baree ayagii yaaba hadda meeshan waxaa loo keena dhaqantoosin marka nin dhaqantoosi asiga loo keen maxaa wax bareeba horta
waxay ka mid tahay dhaqan toosinta luqadda in la baro ayay ka mid dhaqan toosinta waxaa ka midba in luqadii uu barto markuu luqadii barto buwaag fara badan uu arkaa cadooyin fara badan uu akhrisanaa een, eh, wuxuu akhrisanaa waxyaabaha marka qofkii inuu isbedelo u wanaagsanaadaa laga yaabaa sidaas daraaddeed waxaa ku baaqi lahaa dadka diyaas barada wadanka hadday imaadaan iyo iska weynaysiin dadka soomaaliyeed wadankiisi waaye luqadiisii iyo iska weynaysiin hasku dayo inuu luqadiisi ku hadlo maxaa yeele caqabad ayaan ugu tahay Een, dadka inta badan shaqaa la siiya diyaas barada u badan sababtaa luqada ingiliishka darteeda loo siiya anaga iyo xamar dhiganaynay twelve years oo dugsi hoose iyo dugsi dhex dugsi sare dhiganayn ana haddana four year oo ku darnay mataqaanaa jaamacaddii oo eh, markii total isku daro sixteen year camal oo wax baranayn Ah, waxaa naga qaadanayo wiil oo luqada ingilish biskasayo imaanayo ah, wuxuu naga qaadanaya shaqo position muxuu ku qaatay luqaduu yaqaanaa iska af kuwaas dibadahaas shishe joogo kuwaan soomaali sujuuga hadeertaan dhahan oo joogaan kenyaatigan aa luqadda saas luqadda ay yaqaanaan darteed ayaa loogu qaataa shaqooyinka caqabad kale waaye marka waxaa loogu bixi karaa waxay tahay in diiradda la saaro luqadda soomaaliga qofka diyaas baradana Een, ma la dhihi karaa adi ahaan kama hadlaysa luqad soomaali ahaanta ee waxaa ka hadlaysa diyaas bara inay meel walba naga xoogeen maya xoog taas shaki kuma jiro inay naga ha inay naga xoogeen inay naga xoogeen shaki kuma jiro oo luqadii ay naga badiyaan society oo waxay dhex joogeen af soomaali looga hadlayn oo english looga hadlayo waxa lagu shaqaynayo robotka lagu diraayo lagu hadlayo waa english saas daraadeed mar walbo asaa kaa activesan marka een, marka waxaa jeclaan lahaa su-aasha ay weydiisay waxaa ugu jawaabi lahaa ugu dambeyn in diyaas barada la dhaqan celiyo oo markay wadanka imaadaan loo sameeyo meel lagu dhaqan celiyo oo l- af soomaaliga lagu baro haddii aan leed wan hal sano haddii aan leed laba sano lagu baro kadib dadka bulshada soo dhexgeliyo marka caqabad waaye diyaas barada qof walbana wuu ogyahay diyaas barada caqabad waxaa ku tahay in luqadii soomaaliga ay bedelaanba oo mar dambe soomaali lagu hadla la waayo saas daraadeed waxaa jeclaan lahaa in loo sameeyo een, arrin gaara waa tahay cabdirashiid fikrad muhiima ayaad ka dhawaajisay n waan rajeynayaa in dad eh, fikraddaasi dhaqan geliya ay iman doonaan n cabdiqaadir haddii adi dhankaaga aad u soo noqdo n iskuullada ay dhigtaan caruurta soomaaliyeed xilligan xoogga ma lagu saaraa in la baro afka soomaaliga amaba n afkeena hooyo inagoo aan ognahay in n ah, inta badan luqadda soomaaliga aan diiradda lagu saari jirin sanadihii labadii kun ilaa iyo labadii kun iyo shan iyo tobankii wixii ka dambeeyey xiliyadii hore inaan diiradda lagu saari jirin oo qofka la bari jiray een wadamada carabta oo kale een la bari jiray marka xilliga ma kuu muuqataa in een la baro caruurta afka soomaaliga ee saxda ah?
cabdicasiis waa mahadsan tahay Een, horta waa maalinba maalinay eh, ka darneed Een, isbedel wuu jira hadda af soomaaliga oo wax badan hadda isbedelay Een, isbedelkaasna waxyaalaha keeni karo waxaa ka mid a buwaagta ama ardayda loo dhigo Een, buwaagta ardayda loo dhigo hadda xoogaa ay noqotayba in dowladdii ay buwaagtii gacanta ku qabato oo ayada ay dhigto oo manhajkii eh, noqoto manhaj dowladda ay dhigto taasaa marka waxay sababtaba in eh, wa- dadkii la baro een, ardaydii la baro af soomaaliga la baro een, juqraafiga een, een, dalka la baro taariikhda dalka la baro waagii hore muqararyadii waxaa arki jirtay hal maado ama hal shay oo dalka soomaaliya ka hadlaayo ma ku jirin waagaan dhiganayn iskuulaadka waxaana la bari jiray juqraafiga een, imaaraadka iyo duwe iyo magaalooyinka sacuudi iyo qatar iyo masar iyo een, taariikhdoodii hore iyo bilaaduraafideyn iyo ciraaq halkaa unbaana la mari jiray weligeen alleen waagaa isku dhiganaynay webiga jubba iyo webiga shabeelle halkaasoo maraa iyo magaalooyinkaasoo maraa iyo iyo gobollada soomaaliya int- eh, sideed iyo tobankaasi kaliyiin gobol walba intaasoo degmuu leeyahay buugay ku qoran taha ma aanaan arkin laakiin hadda sidii waa la dhaamaa oo buwaagteenii way ku qoran yihiin ardaydii waa loo dhigaa Een, wax badan waa isbedelay laakiin haddana weli wax waa dhiman yihiin oo waxaan rajeynayaa een, hadda sida aan nahnay si ka wanaagsan inaan noqono oo buwaagta hadda een, een, een, een, af soomaaliya ku turjuman kuwa ka badan in lagu turjumo si een, een, een, u noqdaan kuwa tayeysan ardayda dhanka afkooda n aad baad u mahadsan tahay n cabdiqaadir waxaan rabaa inaan markan siiyo n cabdirasaaq cabdirasaaq adiga waxaad ka timid n n ismaamulka soomaalida kenya ayaad ka timid amaba n xeryaha n dhadhaab amaba n ifo meelahaasaad ka timid oo soomaalida ay aad ugu badan yihiin markaad dhankaas fiiriso dadka soomaaliyeed ee halkaas jooga af soomaaligii weli ma sidii bay ugu dhegan yihiin mise faruhu ka baxayo sawaaxili iyo luqadihii kayaatiga ayaa la bartay maadaama dowladda kenya ay halkaasi saydareyso oo ay gacanta ku hayso
aad baa u mahadsan tahay niyahow waa runta Ee, markii la laho luqadda soomaaliga markii la laho xeryaha qaxootiga oo kale faruu ka baxay sababtoo ah qofkan hadduuna ku hadlayn af sujuu ama afka sawaaxiliga ah wax kaluu a- kugu arkaaba askariga naftigiisa af soomaaliga kugu arka waxaa laga yaabaa inuu ku xiro oo adi ahaan baxray ku tahay sababtoo ama nimanka muqallasiinta waddanka waddanka soo geliyo ayaa lagu maleynaa marka marka askarta iyo dadka ismaamulka meesha degnaayo kulli waxay ku wada hadlaan luqadii ee sawaaxiliga xataa ingiriiska lama ogolo markii hadda baabuurta basaska camla meesha lagu safraa soo diyaarad ma jirto waa xeree qaxooti marka barnaamijyo waxaa jira marka kaarar oo ay dad ku baxaan oo alyan oo kale een, darefa documentiya wadada looga jaraa ee ku baxaan ilaa ay nairobi ku gaaraan taa naftirkeeda markii soomaali ahaanta laho kor lagaa arko aw baxar ku jirtaabo iska daa hadaaba luqadda kusii hayashay soomaaliga marka ninkan uu soo koro baskii oo hadhow ka degaya camal oo askari wuxuu weydiinaya kitaambiluusha lagu weydiinaya la kitaambiluusha dii lagu weydiiyo haddaa shika dhihi weysid baxara ku jirtaa adoo sawaa- adoo haysto kibaandhihii haddaa dhahdid maxay eed hoo hoodaas kugu xiraa marka baxar weyn oo aada u weynaa meesha ka taagan mana laga yaabo inuu ninkan kugu qadariyo luqadda soomaaliga because adigii soomaaliga ahayaaba luqadii maxayd ku fahmi waaye ma nin sawaaxiliga kugu qadarinayo oo luqadda luqadiisa ku ciyaartid kenyana waa midda keliyaha markii la fiiriyo luqadooda ku dhegan xitaa ma ogolo wada- markii meelaha qaar ay joogaan in luqad kale ay ku hadlaan kow waxay mu- ihtimaam siiyaan ama farxadooda ay siiyaan waa sawaaxiliga kadib waaye meelaha qaar wadamada qaar markay aadaan la ingiriis ku hadlaan laakiin intuu wadanka joogaan madaxweyne ka bilow ilaa ay shicibkooda ugu yar waxay ku hadlaan luqadda sawaaxiliga marka soomaalida meesha joogto soomaali sujuga la hadda waa u dhamaatay waayahay aad baad u mahadsan tahay n cabdirashiid waxaan rabaa inaan ku weydiiyo n luqadeena soomaaliga xilligan waxaa hoosta u dhigay n ma la oran karaa waa n gumaystihii wixii uu nagu reebay oo ahaa luqadahoodii talyaanigii iyo ingiriiska maadaama ayna gumaysteen oo gobolada een, koonfureedna ay talyaani gumaysteen waqooyina oo ingiriis gumaystay taas ma la odhan karaa saameynta ugu weyn ee luqadeenna een, ah, saameeyey ayay qayb ka tahay
waa mahadsan tahay cabdicasiis een, ee, waa la oran karaa waxa ugu horeeya oo saameyntan ugu yeeshtay waxay ahaayeen luqadda talyaaniga oo odayaashii hadda hore intooda badan talyaaniga ku hadli jireen af soomaali ma lagu hadli jirinba luqadaas talyaaniga iyo luqadan kuwan ingiriiska oo nacaas waqooyi gumaystay sidaas daraaddeed marka waxaa la oran karaa waxaa waay dhibaatada ugu horeysay oo soomaaliya oo saameysaba waxay tahay gumaystihii talyaaniga ingiri- eh, iyo mataqaana yurub ingiriiska Een, waxaa kaloo dhihi karaa een, haddaanaha soomaali waxaa iskanahay dad iska baahan waxaa la oran karaa baahidan way noo geysa maxaa yeelay wadanka ugu baahnaa een, wax- dhaqaalaha ma jirin marka waxaa la rabay in loo calaacalo dalalka shisheeye sidaas daraaddeed dal walba markii loo calaacalo oo wax la weydiiyo hay-adee soo dirayaan hay-adahaas maxaa lagula hadlaa luqad soomaali ma lagula hadlaa ingilish qofkii muxuu ku qasbanaana inuu ingiliishka barto sidaas darteed marka baahida oo dalka ka jirtayna way saameyn weyn way ku yeelatay luqadda oo ah sidii dadka wax looga soo qaadi lahaa dadkaas markii la weydiinayo xataa ribod in loo diro waa la dhaho wadankiyaa baahi ka jirto imaada af soomaali ma yaqaanaan marka waxay sameynaya hay-adihii wadanka ka abuurayaan marka hay-addu waxay ka abuurayaan oo oo mataqaanaa kawar heeso xerooyin qaxootiya sameynayaan xerooyinkaas qaxootiyaashaas dad ka shaqeynaya idil waa inay luqadda ingilishka ay ku hadlaan marka gumaystihii lambar koo waaye lambar laba waxaa saameyn kale oo ku leh hay-adaha dalka oo ah hay- hay- hay-adaha hay-adaha dalka oo saameyn xoogan ku yeeshtay oo hadday ahaan lahayd een, dadkii la shaqeynayay qofkii ugu yar xataa inuu mataqaanaa een, sameeyo inuu luqad ingiliishka qofka xataa qaxootiga joogo oo luqad ingiliish qalin iyo warqad oo ku baranin inuu isku dayo inuu la hadlo okay yes bes uu ku celceliyo sidaas daraaddeed een, waxaa dhihi karaa gumaystihii lambar kow lambar labo baahida dalka ka jirtay oo saameyn mataqaana aada u baahan oo wadanka ka jirtay ilaa haddana ka jirto ayadana waa keeni way keentay in luqadda soomaaliga ay liidato aad baad umahadsan tahay een, cabdirashiid een, sidaad markaasi een, noogu kala dhigdhigtay su-aashii aynu ku weydiinay gebagabadii ayaynu markan isla soo gaarnay waxaan rabaa hal su-aal oo dhextaal inaan idin weydiiyo oo qof waliba markaasi een, uu ka warcelin doono Een, waxaan ku bilaabayaa ceen cabduqaadir cabduqaadir hal iyo laba maxaa fikir ah oo aad soo jeedin lahayd oo ku saabsan qaabka een, loo horumarin karo afkeena soomaaliga
Een, cabdicasiis waa mahadsan tahay Ee, afka soomaaliga waxyaabaha loo horumarin karo oo in badan aan ka dhawaajiyey in buwaagta loo dhigo ardayda in af soomaaliga lagu soo tayeeyo een, af soomaali wana een, lagu soo turjumo eray cilmiyeedo fiicanna la sameeyo Ee, macallimiinta af soomaaliga dhigaysana een, macallimiin af soomaaliga ehel u ah oo ayaga si fiican u yaqaano tobar wanaagsanna lagu soo siiyo la sameeyo xukuumaddiina ay dadaal ku bixiso ee, sida af soomaaliga ee loo wanaajin lahay oo loo baahin lahay oo dib loogu soo celin lahay Ee, taasna waxay sababaysaa isleeyahay ee, haddii xukuumaddii macallimiintii bulshadii dhammaan ay u istaagaan in af soomaaliga uu lama huraan yahay afkeenii uu sii dhimanayo oo hadda aan dabaqabano ee u wa- loo wada istaago xukuumaddiina ay bilaawdo inuu noqon karo af soomaaliga mid dib u soo noolaado inuu noqon doono ayaan rajeynaya saas ayaan u malaynayaa waayahay een, haya cabdirasaaq adiga noogu xogso Een, horta walaalkay wuxuu ku dhawaaqay oo kala leewaay barnaamijka Een, waxaan isdhihi lahaa ani ahaanteyda siduu asi sheegay haddii laba iyo hal aan ku darsado Een, sidii hadda ka hor la sameeyo kale kacdoonkii hore ee dowladdii hore ee aadan cabdulle cusmaan oo kale in la sameeyo Een, dad eh, wafdi iyo ama guddi loo xil saaro oo luqadii berigii la qorayo kale kow lasoo bilaabo barnaamijkaas luu ku ansixi karaa ma ahe aan ma- wax kale misdhahay haya cabdirashiid adiga dhankaaga waa mahadsantaha cabdicasiis cumar axmed ee, rabbaani ee, waxaas dhihi lahaa aniga shan qodob ayaan kusoo koobi lahaa Een, lambar kow in laga soo bilaabo iskuulada Een, wax walba beesay leeyihiin markii ardayda iskuul ayuu kasoo bilowdaa jaamacad Een, iskuulada siduu cabdiqaadir sheegay manhajka in laga dhigo manhaj soomaali Een, een, mataqaanaa saa- sidoo kale jaamacadaha in manhajka loo bedelo soomaali siduu ku horumari karo because wadan walbo jaamacad walba ku taalo wadan walba hadda een, turki jaamacadda haddaa dhiganaysa maxaa ku dhiganaya english ma mise turki turki waay adduunka jaamacadaha ku yaalan wadankay joogaan wad- wadankooda ayaa mataqaanaa wixii etaha loogu dhigaa Een, waxaa kaloo ku dar laha organizationka hay-adaha in iyagana loo bedelo soomaali inay ku hadlaan shaqooyinka markii la dooranayo ama laga dalbanayo soomaali noqoto siifiyada soomaali loo bedelo waxaas dhan ee waxaa amri karo waa dowladda sidoo kaleeto jobska shaqooyinka markii qofka uu dalbanayo ama shaqooyinka laga shaqeynayo meelaha goobaha shaqooyinka in diiradda lagu saaro in luqada soomaaliya lagu hadlaan diiradda lagu saaro in luqadaha afka qalaad ugu dambeyn governmentis dowladaha dowladda government dowladda waxaa laga rabaa inay amar ku bixiso intaas meel aa soo sheegay in wax isbedel laga sameeyo markaas luqadda way horumari kartaa isleeyahay
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaynan dareemayn
guud ahaan intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii kaswadaag oo toddobaadkan aynu ku eegeynay mar kale kaalin intee ah ayay kaga jiraan dhalinta waxbaratay horumarinta afka soomaaliga waxaa qaybtiisa labaad barnaamijka igala qayb galay saaxiibada kale ah cabdirashiid cabduqaadir iyo cabdirisaaq oo ka mid a bahda waxbarashada tani intaannu ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid a aniga iyo saaxiibka ibraahim waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaana allah
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaynan dare